بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وتفسيرك قرآنك كريم كأه وحان كجري سورة هود قصدي نبي الله اللوط عليه السلام قوم كيسي هذا الكحماء أي كو هدلين markii uu yidhi gabdhahayga ama isagoo kuwa dhalay ha ahaadeen ama kuwa qoomkiisa ha ahaadeen iyaga ayaa idiin daahir ayaa idiin daahirnimo badan waxay ugu jawaabeen qaaluu laqad calimta waad ogaatay maa lanaa fii banaatika min xaq wa innaka la taclamu maa nuriid waxaan waxaan doonaynana waad og tahay gabadh uma soconno gabdho uma soconno ee rag baan u soconnaa bay yidhaahdeen waa caadadaa xun oo adduunyada korkeeda aan lagu arkan dadkaa ka hor marka nebiyullaahi luud wuu calaacalay qaala wuxuu yidhi low anna lii hadduu ii sugnaan lahaa bikum idinka quwatan haddaan awood idiin haysan lahaa oo aan idink idinka iska celiyo ow aawii aan u hooyanayaan aan u dulmayo ilaa ruknin tiir shadiidin oo adag lowdii waa la gooyey jawaabteeda sidaasaa loo gooyaaye waan idin qaban lahaa labatashtu bikum waan idin qaban lahaa sidaasuu nabigii nabi luud ahaa ayuu ku calaacalay ow aawi ilaa ruknin shadiid buu yidhi haddaan tiir adag marka nabigeenna calayhi salaatu wassalaam isagaa qur'aankan lagu soo dejiyey markuu sidaa uu arkay buu xadiis wuxuu ku yidhi raxima allaahu akhii luutan ilaahay ha u naxariisto walaalkay luud laqad kaana wuxuu ahaa ya'wii kii u hooyanayo u dulmayo ilaa ruknin tiir shadiidin oo adag ayuu u dulmayey waa xadiis saxiixa weeyaan oo sheekhaynku ay wariyeen can abi hurayrata ay ka wariyeen wuxuu u jeedaa nabigeenna ana allaaha kaana naasiruhu wa mu'ayiduhu ilaahay baa u gargaarayey oo taageerayey ruknigiisa ama tiirkiisa adag ilaahay weeye sanadka meesha uu ku tiirsan yahay xoogga leh alla weeye marka imaamka waxaa weye taabiciga qataado la yidhaahda wuxuu yidhi waxaa naloo sheegay ana allaha tacaala lam yabcah nabiyan bacda luud ilaa fii manacatin min cashiiratihi ilaahay ma uuna soo dirin nabi luud kadib nabi ma soo dirin ilaa isaga oo tol weyn oo daafacayo isaga oo le ma ogiye ilaahay markuu maqlay rusushii ilaahay oo maaragtay u walbahaarayo luud sida uu u tabardaran yahay yaa ilaahay sidaa goostay subxaanahu wa tacaalaa ilaa rugnin shadiid qaaluu marka waxay yidhaahdeen malaa'ig bay ahaayeen ilaan oo ugu timid dhallinyaro oo qurqurux badan oo wujuuhdooda ay aada qurux badan tahay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa luutu luudow innaa annagu rusulu rabbika rabbigaaga rusushiisii baan ahay yaan nahay malaa'ig baanu nahay lan yasiluu kuma soo gaadhayaan ilayka adiga kuma soo gaadhayaane fa asri dheelmi biahlika reerkaaga biqidcin juz ama gobol oo min alleyli habeenka ka mid ah walaa yaltafid yuuna soo jalleecin minkum iyaga ahalkaaga axadun mid yuuna gadaal soo jalleecin ila imra'ataka waxaa weeye xaaskaaga ma ogiye innahu waxaa jirta musiibuhaa waxaa ku dhici doona dumar xaaskaagaas maa asaabahum wixii iyaga ku dhacay waxaa weeye tolkaaga wixii ku dhacay baa ku dhacaya inna mawcidahum wakhtiga loo qabtayna asubxu waa subaxa alaysa asubxu subxi miyuusan ahayn biqariibin miyuuna dhowayn ayuu alla yidhi marka malaa'igtii waxaa layidhi nabi luud calayhi salaam markii guriga ayay ku jireen nabi luud markay nimankan u yimaadeen ayay markaa yuu intuu albaabka u soo xidhay yuu wuxuu la doodayey qoomkiisuu la doodayey oo la hadlayey marka uu arkay mar ay arkeen malaa'igtii ilaahay dhibka haysto iyo suu u kurbaysan yahay ayay isxajin waayeen markaasay hadalkan ku yidhaahdeenoo waxaa weeye rabbigaa rusushiisii baa nahay waxaa naloo soo diray qoomkan in aan halaagno namana soo gaadhayo annaga dhib iyo wax la naco midna ee reerkaaga la guur gobol oo habeenka ka mida waxaa weeye la guur iyo reerkaaga qaar ka mida walaa yaltafid yuunan milicsanin oo soo jalleecin axadun minkum walaa'ahu gabaal yuusan soo daymoonin si waxaa la leeyahay way halaagsami doonaane qofkii marka gadaal soo daymoodo isagana wuu halaagsamayaa waxaa loo loogu diiday inuu qalbigooda dilaaco ayaa laga yaabay markay arkaan qaryadoodii oo la rushaynayo oo dhagax inta inta kor loo qaaday muxuu ahaaye haddana dhagax laga dabageeyey nabiluud xaaskiisii markay maqashay haddat alcadaab jugta cadaabku meesha ka baxay markay maqashay ayay fiirisoo markaasay tidhi waa qowmaah tolkaygiyow markaasaa dhagax baa ka daba yimidoo markaasuu dilay innahu musiibuhaa maa asaabahum wixii ku dhacay ayaa ku dhici doona iyada inna mawcidahum ballantooduna assubxu subxii weeye alaysa asubxu subxu miyuusan ahayn biqariibin ku dhow miyuusan ahayn waxaa weeye isagaa wuxuu la degdegay ciilka ka hayo kol haddii waa la cadaabi la yidhi in haddaba la keeno markaasaa layidhi subxii baa loo qabtaye waxaa weeye miya miyuunan subxu miyuuna dhoweyn marka waxaannu ognahay kuwii iyaga u isaga u yimid ee la doodayey oo oo lahaa waxaan doonayna waad og tahay waxaa weeye malaa'igtii markuu iriddi furay yaa jibriil baa waxaa weeye garabkiisa ayuu ku dhuftay markaasuu indhihii oo dhan buu ka tirtiray way noqdeen iyaga oo badbaadoy badbaadoy dhahayo sida ilaahay uu suuradaha dambe inoogu sheegi doono walaqad raawaduuhu can dayfihi fatamasnaa acyunahum sidaasoo kale marka waxaa weeye alaysa asubxu biqariib waa kuwaana waa la indha tiray falammaa jaa'a markuu yimid amrunaa amarkanagii oo cadaabkaa markuu yimid jacalnaa waan yeelnay caaliyahaa xaggeedii sare yacnaa tuuladii ama magaaladii oo saduum la dhihi jiray saafilahaa xaggeeda hoosaan yeelay cadaabka waqtigiisii markuu yimid ayaannu gedinnay markaasaan waxaa weeye wa amtarnaa calayhaa tuuladaa waxaan ku roobaynay xijaaratan dhagax oo min sijiilin dhooba la dubay aho oo adag ayaan badnideeda yaa waxaa lagu shabbahay roobka oo kale taasoo manduudin la israacraacayso isdabagelayso ilaahay amarkii waa sida hadda ay marka ay dayaaradaha dadka duqaynayaan ay shay cadaab ah u soo daynaysa weeye oo waxaa weeye bacduhaa fii isri bacdin ayay qaarka daba socdaan musawamatan oo la calaameeyey ama la baray cinda rabbika rabbigaa agtiisa wax laga barayoo qofka ay dilayaan magaciisibaa ku qoran cinda rabbika laga calaameeyey taasna waxay u deliil tahaa layidhi dhagaxdaasi inaan dhagaxdii dhulka tiilay inayna ahayn ayay deliil u tahay wamaa hiya dhagaxdii ma aha min addaalimiina kuwii daalimiinta ahaa oo xadgudboo gaalnimiya dhega adayga bibaciidin kama foga qaryooyinkaa la halaagay kuwaa qoomkaagan oo quraysh ah oo sii marayo oo soo maraya markay safrayaan waxaa weeye kama kama foga sidaa daraaddeed baa meeshii ilaahay uu rogay waxay noqotay bad aad iyo aad u kharaar oo waxaa la yidhaha baxrulmeyid oo xataa wax xayawaana oo ku noolaan kara ma jiro waxaana loo yaqaanaaba buxayratu luud nabi luud baxrigiisii baa loo yaqaanaa tigaadna kama soo baxdo wax ka soo baxa ma jiro baddaa wax kalluun iyo xayawaan wax ku noolaan kara ilaa hadda cadaabkiibay weli ku joogtaa halkaa waxaan kaga soo baxnay marka nebiyullaahi luud iyo qisadiisii wa ilaa madyana akhaahum shucaybaa haddana halkan waxaan ka gelaynaa nabi shucayb oo kula madax baxay tafaasiirta iyo sir iyo siirada iyo taariikhda wuxuu kula magac baxay khatiibu alambiyaa ambiyada khatiibkoodii waa ninka yacni ugu wardheer oo ugu hadalla cadcad weeye marka ilaahay wuxuu yidhi wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana qoladii reer madyan ahayd akhaahum walaalkood shucayban oo shucayba ayaan u dirnay marka qisadani waa tii lixaad oo aanu marayno oo lagu sheegayo suuraddan qabiilkiisi waxaa waye qabiil madyan la yidhaahdo oo shucaybna walaalku uu yahay uu qabiilka naftiisa uu ka dhashay ayaa ilaahay u diray marka sidaad aqoon jirtay dhegayso siduu shucayb oo aan arki doono khudbad dheer jeedin doono siduu u hadlayo iyo iyaga siday u hadlayaan say u kala fog yihiin qaala nebiyullaahi shucayb wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow ucbudullaaha ilaahay caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud kale oo hayru min ilaahin hayrah ilaahay kaa ku aan ahayn idiinma sugnaanin ilaahay caabuda ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruhu oo ilaahay hayrkiyaa idiinma sugnaanin waxida oo keligii maxaa yeelay idiinma sugnaanin rabbi oo isaga ka soo hadhay taasoo umana sheegay ilaahay cibaadadiisa ma una farin wuxuu yidhi walaa tanqusuu ha nuqsaaminoo ha ka dhimina almikyaala waxyaabaha la beegayo iyo walmiisaana waxa la miisaamayo ha dhimina innii anugu araakum waan idin arkaa bikhayrin inaad barwaaqaysan tihiin oo ilaahay uu idiin barwaaqeeyey oo aydan waxaa yare dadka aad ka khayaanaysaane waxa la beegayo iyo waxa la miisaamayo aad miisaanka ku xadaysaan taa ilaahayba idiinma baahininoo innii araakum bikhayr khayr baan idinku arkaa waxaa weeye waxay aad qurtubi imaamka leedaada wuxuu yidhi aad risqi u ballaadhan iyo waxay hayse waxay haysteen in badan oo nicmooyinka ilaahay ah wa innii aniguna akhaafu waan baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yowmin yoom cadaabkii baan idinka baqayaa cadaabkaasoo muxiitin ama yoomkaasoo muxiitin oo idin hareereeyo haddaad rumayn weydaan waxaan idinka baqayaa in liad haraago cadaab aan qof ka fakanayo aan jirin marka cadaabkaa waa yowmaalqiyaama ama waa kan hadda ah wa yaa qowmi qoomkayow owfu oofiya almikyaala waxa la beegayo iyo walmiisaana waxa la miisaamayaba bilqisdi si caadilnimo ah taam yeela oo dadka cadaalad uga gata marka waxaa weeye nebi walba oo ilaahay soo diray qoomkiisa cibaadada ilaahay oo loo wada dhan yahay ucbudullaaha baa wixii ka dambeeyo qolo walba meesha ay ku liidato ayuu rasuulkaa ka dawaynayaa nebi luud waan arkaynay oo wax aan adduunyada lagu arag oo rag rag u tegayo ayuu intaa kagala hadlayey oo iyagana waxay arkeen waxaad aragtay ay samaynayeen kuwana waa qoom un ilaahay waxaa weeye lagu kadeeday inay mucaamalada oo xagga dhaqaalaha marka dad baa waxay yidhaahdaan diinta ilaahay siyaasa male iyo kan iyo xataa qisasul ambiyaa yaa diintu inay wax walba leedahay kuugu daliilaho nabiyullaahi shucayb oo la yidhaahdo la yidhaahdo khatiibul ambiyaa saan u sheegnay waxa uu qoomkiisa kala dagaalamayo waa iqtisaadka dhaqaalaha weeye iyo say u xun yihiin waa dad un lagu kallifay oo lagu kadeeday inay dadka wixiisa ay si un u dhacaan oo si u qaataan wuxuu idhi wayaa qowmi tolkayow owfu oofiya almikyaala waxa la beegayo iyo walmiisaana waxa la miisaamayo bilqisdi si cadaala ah oo walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nuskhaaminina ashyaaahum ashyaadooda iyo xuquuqdooda ha ka nusqaaminina marka aayaddan walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum culimmadu waxay yidhahan waa aayad aad u ballaadhan oo u ballaadhan oo bini aadamka xagga bulshada kala hadlayso hadday fulin lahaayeen wax dhibaba ummaddu ma dhex yaaleen oo waxaa weye ha ka nusqaaminina wax walba macnaha ha ka caayina oo kaley ka dhigan tahay oo haddii qofkii xaaskiisii ha ka caayinoo wuu foolxun yahay ha dhihin isaga naftiisii ha caayin waxa uu isagu iska leeyahay gurigiisii ha ka caayin baabuurkiisii ha ka caayin xoodihiisii ha ka caayin xataa dharka uu soo gato culimmada halkaasay gaadheen hadduu ruuxa shaati soo gato shaati foolxun baad soo gadatay ha ku odhanin walaa tabkhasu nnaasa ashyaaءahum walaa tacthow ha fasahaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa mufsidiina idinkoo fasaadinayo waxaa weeye tacthow iyo mufsidiina waa laba shay oo lafdigana ku kala duwan macnahana iskaga mid ah walaa tacthow fi lardi mufsidiina dhulka dhexdiisa waxaa weeye ha fasahaadinina walaa tacthow fi alardi mufsidiin baqiyatullaahi ilaahay intiisa soo hadhay baqiyatullaahi bal u fiirso aayaddan baqiyatullaahi ilaahay hadhaagiisa yaa khayrun idiin khayr badan lakum idinka in kuntum haddii aad tihiin mu'miniin waxaa baqiyatullaahi wuxuu ka wadaa wixii ilaahay aad sida fiican u gadateen oo xalaasha ah yaa wuxuu idinka khayr badan yahay waxaan aad ku jamcinaysaan eed uruurinaysaan oo xaaraamta ah ayuu idinka khayr badan yahay baqiyatullaahi qaarna waxay ku fasireen daacatullaahi ilaahay daacadiisa yaa idiin khayr badan marka xataa culimmada waxaa yidhahaan aayaddu waxaa xagga qoritaanka iyo imlaha qur'aanka inkasta oo sidii uu u qoray sayidinaa cumar sayidinaa cusmaan misxafkiisa loo qoray loo raacayo aayadda sida ay u qoran tahay iyo macnaha ay keenaysaa isku mid ah oo baqiyatullaahi ta'dan hadda markii markii la fiiriyo qawaacidda imlaha inay ta' marbuud oo gaaban ay ahaatay ahayd maxaa yeelay reebitaan kama horeeyo wax kale kama horeeyo kordhow baa ka horeeya baqiyatullaahi ayaa la yidhi marka ta'daa la fidiyeed arkayso waxaa weeye ilaahay baa idiin fidinaya ilaahay baa idiin waasicinaya baqiyatullaahi xalaalka idiin soo haray yaa khayrun ka khayr badan waxyaabahan aad dadka ka nusqaaminaysaane aad ka dhacaysaan baqiyatullaahi khayrun lakum waase goorma haddaad mu'miniin tihiin waaye baqiyatullaahi khayrun lakum baqiyada ilaahay baa idiin khayr badan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina wamaa ana anigana ma ihi calaykum korkiinna bixafiidin ku idin waardiyeynayo anigu ma ihi oo acmaashiinna idinku xisaabayo oo haddaad idiiddaan aniga waxaa weeye wadiifadayda ama shaqadayda waxaa weeye inaan idiin naseexeeyo oon idin soo gaarsiiyo sidaa daraaddeed baa waxaa lagu mahmahaa qad acdara man andara wuu cudur tiray qofkii dibo qofka soomaali waxay tidhahdeen qofkii kuu digay kuma dilin ayay iyaguna yidhaahdaan taas weeye nabiyullaahi shucayb yuu khudbadiisii ku soo khatimay marka iyagana hadalxumadooda iyo say nabiga ugu jawaabayaan aynu eegno qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow asalawaatuka masalaadahaagiibaa ta'muruka ku faraya an natruka inaan ka tagno maa yacbudu aabbaa'unaa aabbayaalkanaga waxay caabudayeen ow an nafcala inaan samayno fii amwaalinaa maalkanaga maa nashaa'u sidaan doonno salaadahaagii badnaa miyaa waxaa ku faraya marka waa jeesjees weeye waa u jeedaa yaa shucaybu asalawaatuka ma salaadahaadaa marka waxaa la yidhahdaa nabiyullaahi shucayb aad buu u salaad badnaa markay arkaan isagoo tukanayana way qosli jireenoo way u iljebin jireen qaaluu yaa shucaybu asalawaatuka ta'muruka ma iyo salaadaadaa ku faraysa an natruka inaan ka tagno maa yacbudu aabbaa'unaa ama diintaada miyaa ku faraysaoo salaada waxaa weeye marna iimaan baa laga cabbiraa marna diintoo dhan baa laga cabbiraa oo hadde salaaddu waxaa weeye diintay ugu horraysaa ama markuu shucayb uu faray inay ilaahay caabudaan ay iska dhaafaan asnaamta ay caabudayaan oo ay kaylka waxa la beeganaya ay ofiyaan waxa la miisaamayo wayway radiyeenoo waxaa weeye waxay ku celiyeen iyaga oo ku jeesjeesayo yaa waxay yidhaahdeen ma salaadihigiibaa kuugu yeedhay inaan annagu cibaadadii oo asnaamta aan caabudi jiray oo aabbayaalkanaga ay caabudeen oon hiddaha iyo dhaqanka u lahayn inaan iska dayno ma salaadaadaa ku fartay tani ruux caqlile kama soo fule eh ama ma ahee taa waa mid oo xaggii tawxiidkay ka jawaabeen ilaahay caabuda midda labaad ama inaan ku samayno xoolaha annagu aan iska leenahay oo aannu soo kasbannay maa nashaa'u waxaan rabno saan rabno aannu ugu tasarrufno oo yaa ma waxaad la leeyahay waxaa la beegayana ha fududaynina waxaa la miisaamayana ha fududaynina nabi shucayb laba shay buu maray yuu faray tawxiidna wuu faray inay dadka ay waxooda ka nusqaaminayaan ka iska daayaanna wuu faray labadiiba way ku inkireen maa yacbudu aabaa'una ow an nafcala fii amwaalinaa saan rabnaan ka yeelaynaa ma salaadaadaa sidaa adiga ku faraysa marka markay sidaa yidhaahdeen haddana weli way sii wadaan jaasjaaskiiye waxay yidhaahdeen innaka adigu shucaybow la'anta adigu say u adadkaynaan fiiri innaka adigu shucaybow la'anta adigu alxaliimu kuwii dulqaad baa tahay alrashiidu oo hanuunsan waa kelimo jeesjeesahoo inay ammaan tahay ayay u eg tahay markas waana ammaanba laakiin iyagu waxay uga jeedaan anta adigu assafiihu addaalu baa tahay ninka oo safiiha ah yacnaa oo caqliga fudud oo baadiyaysan baa tahay inay dhahaan bay rabaan innaka la anta alxaliimu alrashiid isagiibaa hadda waa khatiibu alambiyaa'i mar labaad buu haddana hadalkii qaatay isagu qaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow ara'aytum akhbiruunii bal ii warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin xujo iyo burhaan min rabbii xagga rabbigay ka timid oo ilaahay xaggiisa iga timid oo burhaan iyo nabinimo iyo risaalo ah taasi waa mid oo waa midda tawxiidka ku saabsan xagga xoolahana wa rasaqanii wuu igu risaaqay minhu ilaahay xaggiisa risqan irsaaqid xasanan oo muxuu ahay wanaagsan marka halkaa waxaa laga qaataa layidhi nebiyullaahi shucayb inuu maal nin maalqabeena ahaa oo sida iyagu ay u ganacsanayaan yuu u ganacsan jiray diinta ilaahayna waa sidaa ambiyada kulligood xirfo ayay wada lahayd waa kii siirada iyo xadiidka nabigeeda nabigeenna uu yidhi maa min nebiyin ilaa waqad raaca alghanama adhi buu raacay adiguna ma raacdaa layidhio haa waan raacayoo waxaa weeye mako ayaan waxoogaa ujra'a ugu raaci jiray waxoogaa yaro oo ay isiinayaan marka halkan waxaad arkaysaa inuu nebiyullaahi shucayb inuu isaga nin taajira laakiin aan waxba fududaynaynin marka qofka waxaa fiican inuu dadka faro wuxuu isagu markuu fuliyo awaamirta ilaahay sida diinta ilaahay lagu yaqaano inuu isaga horta isku dabaqo markaasuu hadalkiisa yaa laga qaadanaya oo dadku iyuu gelayaa sida diintu macnaha ay u taqaano oo uusan qofkii hadalkiisi iyo iyo ficilkiisa inayna iskhilaafin halkaa marka waxaa u daliila sidaan idha ambiyada ilaahay oo dhan way ganacsan jireen dadkii ambiyadaa dhacday haddaad fiiriso innaga diinteenna islaamka salafu saalixa oo dhan waxaad arkaysaa ragga diinta inoo inoo xifdiyey oo muxadisiinta ah oo xadiiska nabiga isku saad aragtay u qoray iyo ragga oo tafaasiirta iyo fuqahada waaweyn kulligood waxaa weeye waxaa loo waxaa loo nasbaynayaa shaqadii ay hayeen assaabuuni waxaa weye assaacaati almuxuu ahaaye sidaas alaajuuri ko nin walba shaqadii uu risaaqad ka raadsanayey ayaa loo nisbeeyaa marka taa waxaad ka garan yacnaha ninka diinta sheeganayo inuu meel iska joogo oo dadka kale marka uu wax ka sugo ma diinta asalku ma aha ee inuu nin walba xamaasho hadduu diinta fidinayo haddii kaleba ayaa looga baahan yahay warasaqanii minhu risqan xasanan ayuu igu risaaqay buu yidhi wamaa uriidu mana doonayo an ukhaalifakum inaan idiin weydaarto ilaa maa shay inaan idiin weydaarto anhaakum aan idinka celinayo canhu shaygaa xaggiisa wixii aan idinka aan idinka nahiyey idiinma daba marayo oo anugu ma samaynayo marka taasi waa wax aada u foolxun waa waxa ay axbaartii yuhuudda ay sameeyeen oo aynu soo marnay inay dadka wanaag faraan iyaguna ay dadkii aynan daba maraanoo wixii ay dadka ka nahyinayeenna ay iyagu sameeyaan waxay dadka farayeenna ayna iyagu samaynin marka taasi waxaa weeye diinta ayay qiimo tiri oo waxaa lagu dhihi war bal eeg isaguba kuma socdo annaguuna farayaa oo annaguna maxaan ku falaynaa taa unbaa taalla marka waxaa weeye waana dadka ugu cadaa badan dadka diinta ilaahay qiimo tiro oo sidaa ka dhigo oo qowlkooda iyo ficilkooda iskhilaafo oo dadkuna ay arkaan oo markaa dadka diintii ay la qiimo beesho indhahooda waxaa weeye cadaabka ugu weyn ayay mudanayaan waana soo marayoo aayaddani inay tahay saddex aayadood oo mid walba diidayso qofkan daaciga ah ama nabi ha ahaado ama nabiyaashii inta dhaxday oo asxaabtii iyo sadiiqiintii iyo saalixiintii iyo dadkaasoo dhan waxaa la diiday inuu qowlkooda iyo yacna waxay odhanayaan iyo falkooda inuu iskhilaafo waxaanu ka soo bilownay ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum waa innagii soo nidhi sayidinaa cabdullaahi ibnu cabbaas baa nin u yimid oo yidhi dadkaan wacdinayaa ma xume aad wacdidide saddex aayadood oo ilaahay uu leeyahay meel maku ogaato meel ma saartay markaasuu yidhi ii sheeg bal aayadaha ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun waan soo marray suuratu baqaraan macnaheedii ku soo marray wuxuu yidhi maya taa waa weliye waa sida markaana waan soo sheegno dadkii salafu saalixa bini aadan bay ahaayeen malaa'ig ma ayna ahayn laakiin waxay inagaga fiican yihiin iyaga diinta ilaahay bay u dhega nugul yihiin oo nusuusta waqaafiina cinda kitaabillaahi way istaagayaan markii la yidhaahdo aayaddan ilaahay baa yidhi xadiiska nabigaa yidhi maaha inay iska baalmarayaan ma aha waxaa weye bal aayadda kalena keen buu yidhi wuxuu yidhi waa nabi shucayb qoolkiisii markuu qoomkiisa la hadlay uu yidhi wamaa uriidu ma doonayo an ukhaalifakum inaan idiin dabamaroon idiin weydaarto ilaa maa anhaakum canhu taana kama ana soo bixin bal ta saddexaadna keen buu yidhi saddexaadna waxaa weye yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun markaasuu yidhi taana kama soo bixin cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi marka naftaada ka soo adkow markaad naftaada ka adkaato kadib dadka wacdi ma aha wax oo wax la jilo ma aha diinta ilaahay adig oon waxaad tahayba jirin oon taqwo lahayn oon fiqhi lahayn oon diin aqoonin inaad un qaylido oo dadka aad dhex orodo taasi diinta ilaahay ka mid ma aha ilaa maa anhaakum canhu in uriidu anigu ma doonayo ila alislaaxa wanaag un baan doonayaa in uriidu ma doonayo ila alislaaxa ma istatactu intaan awood leeyahay inaan idin wanaajiyo oon idin islaaxiyo amarkiina taasaan doonayaa wamaa tawfiiqii aniga ma ahaanin tawfiiqdayda waafajintayda ilaa billaahi ilaahi unbaa khayrka igu ayidayoo iwaafajinaya calayhi cala allaahi alla korkii yaan tawakkaltu tala saartay wa ilayhi ila allaahi yaan uniibu u toobad keenayaa allaan u noqonayaan u toobad keenayaa weli wuu wadaay wuxuu yidhi wayaa qowmi tolkayow laa yejrimannakum yuudan yuusan idinka sabsiinin yacni ha shaqaysanina w yuu idinka sabsiinin yuu idinka sabsiinin laa yejrimannakum yuusan idinka sabsiinin waxaa shiqaaqii aniga khilaaf khilaafa shucayb khilaafa intaad leedihiin iyo cadaawada aad ii qabtaan yuusan idinka sabsiinin an yusiibakum inuu idinku dhaco mithlu maa asaaba cadaabkii asiibay oo kale qowma nuuxi nabi nuux qoomkiisii ow qowma huudin nabi huud qoomkiisii ow qowma saalixin saalix qoomkiisii wamaa qowmu luutin waa kii ugu soo xigay moogta wamaa qowmu luutin nabi luut qoomkiisiina ma ahaanin bibaciidin idinkama foga idinkama durugsanaa la yidhi hataa waxaa guryahoodii iyo taariikh ahaanba waxaa weeye wamaa diyaaru daalimiina min qowmi luutin bimakaanin baciid idinkama foga weli wuu wataaye wuxuu yidhi wamaa qowmu luutin minkum bibaciid wastakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiina u noqda oo dembi dhaaf weydiista wastakfiruu rabbakum rabbigiina humma markaad istikfaarsataan tuubuu ilayhi ilaahay u noqda oo dunuubta oo dhan ka fuqa oo towbatan nasuuxan towbo wanaagsan oo khaalis ah la kaalaya uma tuubuu ilayhi inna rabbii rabbigayga raxiimun waa kii naxariisto waduudun oo jecel oo waxaa weye waa kii jacayl badanoo addoomihiisa saalixiinta ah iyo cibaadadooda iyo towbadooda ilaahay wuu jecel yahay haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha joogo darsigeennii